لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب xadd الsariqa waxaynu ku dhex jirnay fi kitaab اlxuduud waxa uu baabkan marka u baab yahay sariqada waa tuugada weeye asariqa waa tuugada asalkeeda xukumka markaa qadciga ah oo la goynaayo gacanta qofka waxaday kitaabka ilaahay waxa uu ku yidhi wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa jazaan bima kasabaa nakaala min allah ay ciqaaba min allah allah subxaanah wa tacaala ayaa waajibiyey in qofka saariqa oo waxaday rag iyo dumarba ku doono ha noqdee gacanta in laga jaro gacanta la jaraayana waa inta hore oo yadda ah ee ma aha gacantoo dhan in la goynayo ilaa garabka intaan hore oo waxa weeye kafkaabaa la jaray sunnahana axaadiista soo socota ayaa caddaynaysa culummaduna waa ijmaac ajmaca alculamaa waxay culummadu ku ijmaaceen inay sariqadaa qofka waxada in gacanta la jarayo iyagoo shuruud u dejiyey waxa sariqada la yidhaahdo leanna waxaa kala duwan sariqada iyo boobka sariqada waxay yidhahdeen culummadu shuruud bay leedahay waa inoo imaanaysaa oo waxa weeye waa xadiidaynu ku arkaynaa dhexdooda marka qiyaaskan culimmadu waa u deliishadeen waxay dhahen waa sax qofka markii gacantiisu ay tuuga barato oo maalka dadka laga celin waayo in gacanta laga jaro way ku fiican yahay gacantiisii markii hore qaaliga ahayd oo waxa weye qiimaha badan laga bixin lahaa haddii gardarra loo gooyo ayaa markaa qaymihii laga qaadayaayo waxaa laga dhigayaa waxaan macno lahayn xikmadda ku jirtana waxa weeye waa amni iyo nabadgelyo in la helo li'annahu haddii aan gacanta la jarin tuugadii lama joojin karo waa dhibaatada maanta caalamka haysata qofkii waa la xirayaa waa la soo daynayaa haddana meeshii wuu tuugadii ka wadayaa maba joogsanayaba laakiin hal mid iyo laba haddii gacmaha la jari lahaa way ka joogsan lahaayeen oo waxay arrintaas way istaagi lahayd sida xilligii nebiga alayhi salatu salaam iyo xilligii saxaabada khulafaa uraashidiin dhacday axaadiis aynu aragna marka alxadiid alkhamsuun bacda talaatamiya saddex boqol iyo konton xadiidka waxa uu yidhi can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma abdulahi bn cumar bn khadaab weeye waxa uu yidhi ana anabiya sala allahu alayhi waaalihi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam qadaca waa gooyey oo wuxuu u gooyey manaa tuuggiibuu gacantii jaray qaymihii marka shayga marka qofka gacanta loo geynaya qaymuu leeya iyo shuruudo marka wuxuu yidhi qadaca fii mixjan mixjanku waa bahalkan turuska la yidhahdo gaashaanka laga dhigto oo lagu dagaalamo ay fii mixjan ay fii sababi mixjan sababtii qofkii mixjan xaday ayaa gacanta laga gooyey qiimatuhu mixjankaas oo waxa weeye waa gaashaanka dagaalka lagu turus baa la yidhahdaa qiimatuhu qiimihiisu waxa uu ahaa halaathatu daraahim saddex dirham buu ahaa qiimihiisu allahu akbar saddex dirham shay jooga ayaa ninkaasi markuu xaday gacantii la gooyey wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa samanuhu ay qaymihiisu halaathatu daraahim saddex dirham ayuu qaymihiisu joogay marka maadaama uu qofkaasi bahalkaa xaday qaymihiisiina saddex dirham uu yahay saman iyo waxa weeye qiimo oo isku mid eh lacagtiisa damaanhu ay lacagtiisa iyo tan hore qiimatuhu qiimiisa waa isku macno xadiidka ku xiga waa isku macne tii unbuu ka hadlaya alxadiidu alxaadi walkhamsuuna bacda talaatami'a saddex boqol konton iyo kow wuxuu yidhi can caaisha radia allahu canha caaisha waxaa laga wariyay annahaa samicat rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nebiga ayay ka maqashay oo yaquulu odhanaya tuqtacu waa loo goynayaa alyadu gacantii iyadu saariq fii rubci diinaar rubc diinaar diinaar rubci hal diinaar rubci hadday wixii qaymahoodu dhan yihiin fasaacida iyo wixii ka sii badan marka rubuc diinaarka iyo saddexda dirham ayaa markaa waxa weeye isku qaymo ah oo u isku dhigma waayo diinaarka iyo dirhamku waa kala duwan yihiin markaa rubcu diinaar wixii diinaar ah rubuc haddii uu noqdo shaygaa qaymihiisu hadduu u dhigmo rubuc diinaar waa loo jaraya haddii dirham lagu qaymaynayana saddex dirham wixii gaara ayaa loo jarayaa maadaama uu qofkaani waxaan haday maxaynu ka faa'iidaynaa marka labadan xadiid kow marka ugu horraysa waxaynu ka faa'iidaynaa yad qadcu yaddi saariq in la goynaayo qofka saariqa oo waxaday gacantiisa muraadka saariqa loo jeedana waxa weeye alladii ya'khudu almaal maalka qofka qaadanaya min xirsihi maalka meeshii uu ku xifdisanaa ayaa la yidhaahdaa calaa wajhi alikhfaa maal la qariyey oo meel qofkii uu ku xifdistay qofkii xada baa la yidhaahdaa waxa weeye oo tuuganimo iyadoon dadki u jeedin xada ayaa la yidhaahdaa tuug saariq la yidhahdaa walaysa minhu alghaasib kii xoog u qaatay iyo waxa weeye almuntahi midka la yidhahao booba iyo mukhtaliskuna waa kan dafa kuwaasi iyaga lama yidhaahdo saariq marka waxaa jira qaabo badan oo maalka loo kala qaato qofka haddii khayaano lagaga qaato oo laga khayaano ama xisaab lagu khaldo ama si kale loo dhaco ama waxa weeye laga xoogo ama laga dafo waxyaalahaasoo dhan lama yidhaahdo saariqa cuquubooyin kalay leedahay oo waxa weeye waxay gelaysaa ee maxkamad iyo albayinatu cala almuddaci iyo walyamiinu calaa man ankar iyo baabkaasay gelaysaa laakiin sariqada waxaa la yidhaahdaa maal qofkii lahaa uu xifdistay oo uu gurigiisa ama dukaankiisa ama meel ku xifdistay markaa qof inta usoo dabamaro isagoon u jeedin uu wixii la baxo hadduu doono markaa jeebkiisaba ha kala baxee taasaa la yidhaahdaa qaala alqaadi ciyaad raximahu allahu tacaala waxa uu yidhi allah subxaana wa tacaala waxa uu ilaaliyey dadka maalkooda waa la ilaaliyey waxaana laynagu waajibiyey inaanu dadka maalkoodii ku cinin waxa weeye si dariiq saxa maaha wax kale wuxuuna ku ilaaliyey biiijaabi alqadci cala asaariq in qofka saariqaa gacanta laga gooyo maalkaaba lagu ilaalinaya oo xifdi baa ka imaanaya oo dadkii waxa weeye way isnabadgelinayaan markaa haddii aan taa la helin markaa wax wanaag oo imaanaya ma jirto waka marka sidaa daraaddeed sariqadu dhibaatadaasay leedahay in saas loo gala maayo xal kale oo loo heli karana male waay waxaynu kaloo xadiidka ka qaadanay labadan xadiid ka qaadanaynaa anna nisaab nisaabka lagu goynaayo nisaab alqadci qadci macnaha nisaabka anna nisaab alqadci rubcu diinaar min adahab rubcu diinaar ayaa lagu goynayaa wixii dahab u dhigma dahabka wixii leanna diinaarku dahab buu ku qiimaysnaa oo dahab buu ahaa dahab la tumay baa diinaarka la odhan jiray ow maa qiimatuhu iyo wixii kale oo qiimahooda uu yahay ama wixii qiimahooda uu yahay halaadatu daraahim ayuun baa lagu jarayaa oo min alfida fida ah marka daraahimku wuxuu ku qiimaysnaa fidada ee diinaarkuna dahabka waa kala qaalisanaayeen marka sidaa daraaddeed ayay saa ugu kala duwanaadeen waana imaanaysaa macnaha shuruuddana waynu sheegi doonaa iyo si loogu kala bedelayo qaala ibnu daqiiq alciid raximah allahu tacaala waxa uu yidhi qiimaha iyo thamanku waxa weeye xaqiiqada waxa weeye dee waxbama iskhilaafayaan oo waxa weeye culamada qaar baa khilaaf baa ku jira oo shaygu qaymaha iyo wuxuu doona ha noqdee saddexdaa dirham un baa la fiirinayaa ama rubcu dinaarka waxay culummadu markay u dejiyeen shuruud fii qadci lyadi saariq yadi saariq goynta la goynaayo shuruud baa loo dejiyey waxa ugu muhiimsan shuruudda waxa weeye inta aynu soo sheegnay maa waxa kale waxa ugu muhiimsan waxa wata kow marka ugu horraysa qofku inuu maalkan kii lahaa maalkiisu inuu maxfuud u yaho u xifdisan yahay laakiin halkaa bannaan hadduu isagu uga tago ama uu xifdisan waayo dee qofka qaatay lama yidhaahdo sariqa waa inuu horta qofkaana wixiisii u xifdisan yihiin oo ama guri ku xirtay ama meel dhigtay maxfuud ahoo curfiga loo yaqaano qofkaan wixiisii xifdistay waka ma soo gelaysabaya marka culummadu wixii xoog iyo lagu kala qaatay marka xifdiguna wuxuu u noqonayaa hadba curfiga iyo waxa weeye dadku say u yaqaaniin inuu qofkaan waxaan xifdiyey iyo inuusan xifdiyin sidai hadba curfiga ilay beled walba iyo dadku isku wadaa mid ma aha magaalooyinkuna isku wada mid ma waxaa kaloo loo shardinayaa waxaa inay nisaab gaaraan oo waxa weeye shaygaas qofku uu xaday waa inuu ugu yaraan saddex dirham qaymihiisu tahay ama waxa weeye rubcu dinaar inuu noqdo oo waxa weeye xagga dahab marka laga qiimeeyo xukunkaasaa marka loo dejinayaa xikmadan marka wuxuu kaloo aynu ka qaadanaynaa macnaha xikamka iyo wanaagga ku jira macnaha markuu qofkan xoolihii lagu ilaaliyey sidaan oo ilaahay inoo soo dejiyay dadkii markay ka tageen oo neceen oo waxa weeye ay raaceen qawaaniin gaalo wataa maanta meel wax lagu aamina lala-yahay waxna la ilaalin waayey wax walbana dhibaata ka timid haddii diinta ilaahay lagu socon lahaa oo waxa weeye lagu dhaqmi lahaa oo qofka tuuggaa gacmaha la jari lahaa waxaa imaan lahayd in in badan dadku ay wanaag badan helaan xabsi baa la xirayaa iyo sijni iyo waxa weeye xarig ha la geliyo iyo intaasoo sana ha lagu xukumo iyo waxba tari mayso muhiimaddu waxa weeye qofka ilaahay baa inaga badiya ummaddan isagaana abuuray wixii uu ugu talagalay haddaan lagu socodsiin waxba tari mayso wey sababtu waxa weeye wax ay tarayso male waxaan kale oo dhan qadarka marka nisaabka ayaa culummadu aada uga hadlaan oo waxa weeye laga hadlaayo oo khilaaf iyo ku jiraa laakiin daahirka xadiidku waxa uu keenayaa culammaduna in badan ugu tageen sidaa in lagu soconayo qadciga hadduu fido yahay waxaasi saddex dirham haddii uu yahay wax dahab iyo lagu qimeynayana rubcu dinaarkaas in lagu socodsiinayo waayo xadiid kale xataa odhanaya nebigu uu nacradayo leeyahay nacana allahu asaariqa ilaahay ha nacrado waxa weeye asaariqa yasraqu lbaydata ukun xadaaya fa tuqdacu yadahu gacantiisa la goynaayo halkaasaa marka khilaafku ka yimid wayasraqu alxabla fa tuqdacu yadah marka culammadu waxay u tawjiihiyeen oo waxay yidhaahdeen ma aha ukun iyo in lagu jaraayo laakiin macnuhu waxa weeye sababtaas hadduu barto inuu ukun xado hadhow waxay gaarsiinaysaa inuu wax ka weyn xado hadhow markaa waxa weeye gacantiisii ay sabab ugu noqoto in la jaro ha waana wax jiro oo qofku hadduu marka hore uu barto tuugada hadhow sabab waxay ugu noqotaa inuu waxa weeye laga joojin waayo soomaalidu waa ku maamaana waxay yidhahdaan gacantii dhaqdhaqaaq barbar barata gumudkaa dhaqdhaqaaqa gacantu hadday tuuga barato gumudkaa dhaqdhaqaaqo hadhow joogsan kari mayso khatar waay marka baabka ku xigaa baabu fii inkaari in la inkirayo fii inkaari ashafaaca fi lxuduudi wannahyi canha xuduudda ilaahay ama gacan la goynaayo ha noqoto ama rajmi ha noqoto ama ha noqoto waxa weeye jeeda la jeedlaayo wixii xuduud ah in laga shafaaco qaado oo inta loo tago madaxweynihii la yidhahdo qofkaan maanta cafiyo xuduuddii ka baaji ma banaana xaaraam wey sababtu waxa weeye ilaahay wuxuu jideeyey in laga hor yimaado lama ogolo xadiidkeennuna ku arkaynaa qisada ku soo aroortay iyo sida wax aan loo ogolayn alxadiidu athani walkhamsuun bacda talaatimiya saddex boqol konton iyo labo wuxuu yidhi can caaishata radia allahu canha caaisha ayaa laga wariyey waxay tidhi ana qurayshan nimankii quraysh ahaa ahamahum waxaa murugo geliyey oo ay aad uga fakereen oo waxa weeye hami bay ka timi ahamahum waxaa murugo geliyey oo ay ka fakereen sha'nu lmaqzuumiya ay imra'atu lmaqzuumiya gabadhii maqzuumiyadda ahayd oo waxa weeye reerkaas waa qabiil quraysh ka mid a bani maqzuum marka sha'ni arrinteedii baa murugo gelisay allatii saraqat waxbay xadday waxbay xadday gabadhaani qabiilkan marka reer bani maqzuum waxa weeye qabaa'ilka quraysh oo waxa weeye dadkii ugu wanaagsanaayo bay ka mid ahayd gabar marka iyada iyaga ka dhalatay ayaa waxadi jidhay ama se riwaayadaha qaar waxay leeyihin intay dadka wax ka qaadato bay inkiri jiday labada riwaayaadba waynu arki doonaa marka maxkamad baa nebigaa loo soo gudbiyey nebigu marka wuxuu gacantuu goynayaa laa shaka markaasay fakereen waxay dhaha maxaan samaynaa yeenu nebiga u u dirnaa oo waxa weeye gabadhaa in laga baajiyo hadhow ceeb bay nagu tahay gabar quraysh oo gacanta la gooyey maxaan samaynaa fa qaaluu waxay yidhahdeen man yukallimu fiiha rasuula allahi sala allahu alay wasalam man ruuxee baa yukallimu fiiha kala hadlaaya yukallimu kala hadlaaya fiiha ay fii sha'niha gabadhaa arrinteeda yaa kala hadlaya rasuula allahi sala alla alay slam rasuulka ilaahay hayeenu u dirnaa iyagii baa isweydiiyey waa su-aal man yukallimu fiiha rasuula allahi sal slam yaa arrinteeda kala hadlaya rasuulka in gabadhaa laga daayey bay rabaan fa qaaluu wuxuu yidhaahdeen iyagii baa isweydiiyey oo isgu jawaabay waman yajtari yaa ku dhiiranaya waman yajtari u yaa ku dhiiran kara calayhi ay nebiga yaa arrintaa ula tegi kara ilaa usaamat ibna zayd mooye a oo sababtu maxay tahay usaamo loogu doortay xibu rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam nebigu kii uu jeclaa wey a marka waxay go'aansadeen inay usaamo u diraan oo yidhaahdaan nebiga la soo hadal oo gabadhaa ha laga daayo xadkaas oo gacanta yaan la jarin fa kallamahu waa kala hadlay oo nebiga usaama fa kallamahu usaama usaamaa u yimid nebiga calayhi salaatu salaam oo arrintii kala hadlay oo yidhi nimankii qurayshaa saasay rabaan fa qaala nebigu intuu ku xanaaqayba waxa uu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaah ma ka shafaaca qaadaysaa fi atashfacu ma waxaad ka shafaaco tahay oo erge ka tahay shafaacada oo ergada ma waxaad ka erga tahay oo aad doonaysaa in la baajiyo fii xaddin min xuduud illaah xad xuduudda ilaahay ka mida marka arrintan su-aashaan oo kale inkaar baa la yidhahdaa waa inkaar waa istifhaami inkaari baa la yidhahdaa ay waxaad la macno tahay laa tashfac ha ka shafaaca qaadin fii xaddin min xuduud illah shafaaca ha ka qaadin oo ergaha u noqonin in la baajiyo xuduudda ilaahay uma qaama nebigu waa istaagay nebigu marka usaama dee waa wiilkii uu korsaday oo zayd ibni xaarisa dhalay oo waxa weeye aabihii iyo hooyadii iyo waa mawaalidii nebiga usaamana aad buu nebigu u jeclaa oo wiilkiisi baa aad u jeclaa uma qaama nebigu waa istaago dadkii buu u khudbeeyey fakhtadaba dadkii buu u khudbeeyey oo waxa weeye khudbuu jeediyey fa qaala waxa uu yidhi markuu khudbada u jeedinayay ayaa waxaa ka mid ah wuxuu yidhi inamaa ahlaka aladiina min qablakum inamaa in kale maayo ahlaka waxaa halaagay aladiina kuwii min qablikum idinka horreeyey alyahuuda wanasaara ummadihii idinka horreeyey waxaa halaagay asbaabtii halaagtay waxaa ka mid ahaa annahum waxay ahaayeen annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa sariqa haddii uu xado idaa saraqa hadduu xado fiihim dhexdooda ashariifu kan waxa weeye sharafta leh oo waxa weeye dadka maaragtay qabaa'ilka fiican ka dhashayoo reera madaxeed iyo dadka sare hadday xadaan tarakuuhu waa iska dayin jireen oo xadka kama oofin jirin wa idaa saraqa hadduu uu xado fiihim dhexdooda addaciifu kii daciifka ahay oo waxa weeye dee qabiil iyo waxa weeye aan laandheero iyo ahayn oo dad aan maaragtay cid wax ka celinaysa jirin aqaamuu calayhi alxadda xadka ayay ka oofin jireen waa arrin markaa dulmi ah inay dadkii kala sooceen oo qaarna ay xuduuddii ku oofiyaan qaarna ku oofin waayaan waa dulmi ee waxay ahayd diinta marka la soo dejiyey inay dadkoo dhan u siman yihiin markaasuu nebigu wuxuu yidhi waymullah marka alifku waa waa hamsatulwasli oo waymullahi baa la odhanaya waa aymullahi la odhanaya waymullah waa dhaar weeye ilaahay baan ku dhaartay ee yamiinullahi oo kale weeye ilaahay baan ku dhaartay dhaar ilaahaye low anna faatimata binti binta muxammadin sala allahu alay wasalam faatima waa gabadhii nebigu uu dhalay cali bn abi taalib uu qabay xasan iyo xuseen dhashay hadday faadimo oo ah gabadhii nebi moxamed ay xado saraqad ay xado qada laqadactu yadahaa gacanteeda waan goyn lahaa ay haddayba dhacdo cid kale iska daaye faadimadii aan dadka ugu jeclaa oo waxa weeye gabadheeda ahayd haddii ay dhacdo inay waxaddo waa nebiga inantiisi weya uu dhalay hadday dhacdo inay waxaddo laqadactu yadaha gacanteeda waan jari lahaa haggee joogtaa marka qaba gabar kale oo quraysh waxa weeye qabiil kale ka dhalatay oo aan nebigiiba faamilkiisii ahayn sidaa daraaddeed marka diinta waa loo siman yahay ee waxa weeye dadka qaarna lagu fulin mayo qaarna laga dayn mayo markaasuu nabiga alay sl slam gacantii baa laga gooyey gabadhi gacantii baa laga jaray kabacdi way toobad keentay dheheen culummado gabar fiican bay noqotay laakiin gacantii waa laga gooyey xadiidka marka intaa hore wuxuu caddaynayaa gabadhaas inay waxadi jidhay oo waxa weeye tuugo gacanta looga goynayay xadiidkan dambe oo soo socdana arrin kaluu sheegaya wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa oo xadiidka ka mid a waxay tihi caaisha waxay tihi kaanat imra'atun kaanat waxay ahayd imra'atun qof dumara ayaa jirtay tastaciiru waxay amaahan jidhay almataaca isticaarada waxa weeye dadku deriska inay wax kala qaadqaataan sida hadda dumarkuba sameeyaan oo reerka deriska intay u timaada alaab ka qaadato almataac marka waxa guriga yaaloo dhan baa la yidhaahdaa wa tajxadahu markaasay inkiri jirin alaabtii intay ka qaadato weliba xataa qaarcunadu waxay leeyihiin dadka intay isbeen fartiinto oo ay tiraahdo reer hebel baa alaabtaa iisoo dirsaday ee keena bay hadhow haddana ku inkiri jidhay ama wixii la amaahiyaba way diidi jidho hadhow waa inkiri jidhay soomaalidana arrintan aad bay ugu dhacaan oo dumarku isku sameeyaan dahabka iyo markay kala isticaaraystaan waa isku inkiraan dumarku way dhacdaa kaanat imra'atun qof dumaray ahayd waxay ahayd qof dumara ahayd tastaciiru inay kaal amaahato oo waxa weeye ay qofka ka caariyeysato marka isticaarada waxaa la yidhahdaa caariya weeye caariyadana waxaa la yidhahdaa alaabtii inta qofkaanay qaato inuu isla alaabtii soo celinaayo a alaabtii wuu soo celinaaya ee maaha inuu waxate lacagtoodii keenaayo almataaca alaabtii wa tajxaduhu waana inkiri jirtay fa amara nabiyu sala la alay sl nabiga wuxuu amray biqadci yadaha gacanta in laga gooyo ayuu nebiga amray calayhi salaatu wassalaam xadiidku markaa laba masaloo caddaynayaa markii sababtiisa aynu fahanno oo ku yimid oo sababtuu ku yimid waa qofkaa dumarkaa daraaddeed oo arrintaas sidii ay damceen inay ka joojiyaan cuquubada laakiin xadiidku laba macnuu caddaynayaa qofka saariqaa in gacanta la goynaayo iyo qofka wax inta caariyaysa inkira tuug miyuu noqonayaa oo xukumkii tuugada miyaa lagu fulinayaa waynu arkaynaa insha allahu tabaaraka watacaala aqwaasha culummadaan fiirin doonaa marka maa yustafaadu min alxadiid maxaynu ka faa'ideynaa xadiidka marka ugu horraysa waxaynu ka faa'ideynaa taxriimu ashafaaca inaan laga ergeyn karin xuduudda ilaahay mar haddii qofku waxa weeye uu xad galo oo maxkamadda la geeyo taasi waxay ku ku xiran tahay qofka mar haddii maxkamadda la geeyo oo loo gudbiyo madaxweynaha waxa weye lagama shafaaco qaadi karo culummadu marka waxay yidhaahdeen waxaa bannaan qofka intaan maxkamadda la geyn qofkii uu dembiga ka galo xoolaha ka haday in lala hadlo la yidhaahdo niyow iska cafi annagaa waxaadii ku siinayna maxkamad ha geynin qofkaan faraha ka qaad yaan waxba amaan la- gacanta laga goyne iska cafi annagaa waxaagii ku siinayne taa waa bannaan tahay oo xadiidkan looma deliishane waxaa loo deliishaday nin saxaabi aha oo la odhan jiray safwan ibnu umaya ayaa waxaa dhacday isagoo masaajidka jiifa sida ay abu daawuud iyo warinayaan iyo imaamu axmed iyo waana xadiis saxiixa ayaa isagoo masaajidka jiifa go' uu waxa weeye ba- ee, barkanaay oo qurux badnaa ayaa nin ka haday ninkiibaa go'ii lagu qabtay markaasuu waxa weeye nebiga u sheegay calayhi salaatu wassalaam nebiga marka arrintii ninkii marka ku caddaatay wuxuu amray in gacanta laga gooyo ninkii markuu arkay ee, safwaan markuu arkay ninkii in gacanta laga jarayo ayuu waxa uu yidhi rasuulka ilaahay oo go-oo dhan baanba siin lahaa haddaan ogahay in gacanta laga goynaye maa iska daysa markaasuu nebigu waxa uu yidhi hallaa kaana qabla an ta'tiinii maxaad saa u samayn weyday intaadan ii imaanin a intayda adiga ii keenin oo maxkamadda keenin maxaad saa u samayn weyday hadda waxba ma jirto wa marka culammadu halkaa waxay ka qaateen axaadiisaha marka la isku keenay oo la isku fasiray ergadu waxay bannaan tahay qofka intaan maxkamadda la geyn oo waxa weeye aan loo gudbin dawladda iyo waxa weeye maamulka iyo maxkamadda laakiin mar haddii loo gudbiyo maxkamadda loo rafciyo oo qaadiga arrintaa gaadho khalaas waxa weeye shafaaca ma bannaana xukumku wixii uu noqdo unbaa lagu fulinayaa oo waxa weeye lagama hortegi karo waka mar hadday gaadho waxa weeye lagama hortegi karo taas ayay culammadu caddeeyeen oo axaadiistan ayaa loo wada deliishaday waayo macnahu waxa weeye nebigu mar hadduu yidhi haddaad markii hore saa samayn lahayd he waa laga tegi lahaa wey ha amaa haddaad mar maxkamaddii keentay waa la jarayaa weeye ma jirto waxaanu kaloo xadiidka ka qaadanaynaa qofka jaahidka jaahidu lcaariya xukmuhu xukmu saariq xadiidka daahirkiisa laakiin khilaaf baa ku jira masaladaa waynu arki doonaa culammadu isku khilaafeen saariqa la yskuma hayo oo waa ijmaac in gacanta la goynaayo oo wax diidan ma leh laakiin qofka caariyada diida oo waxa weeye inkira oo juxuudka la yimaada intuu dadka wax ka qaato ma hadin isagu qofkii buu u imaanayaa haddaba soomaalida aad bay ugu dhacdaa arooska iyay ka timaadaa gabar baa aroos aadaysa gabar kale u imaanaysaa waa dahabkaaga i- i- i- amaanaysii waa kuu soo celinaya ama diracisii amay ka qaadanaysaa hadhowbay ka inkiraysaa dad badan oo isku isku laayo oo ku dagaalama arkaysaayo dumarku aad bay u dhex martaa Mhm. qofkaa marka jaxdiga sameeyey ma gacantaa la jarayaa mise lama jarayo waynu arkaynaa masaladaa culammadu aqwaasheedaan a- ee, keeni doonaa saddex waxaynu ka qaadanaynaa wujuubu lcadli cadli waalmusaawaat waajib inay tahay in dadka cadaalad loo sameeyo la simo bayna annaasi dadka kooda ugu fiican kan qaniga ah kan faqiirka ah kan waxa weeye madaxda ah kan qabiil fiican ka dhashay ayu nooc diinta ilaahay waa loo siman yahay ina akramakum cinda allahi adqaakum qofku wuxuu doono ha noqdo kan miskiinka ah waxa weeye aan waxba haysan iyo kan dadka ugu qanisan axkaamta shareecada islaamka waa loo siman yahay afar waxaynu ka qaadanaynaa iqaamat alxuduud xuduudda oo la laga oofiyo ducafada dadka waxa weeye xooggale iyo sharaftana laga daayo inay tahay asbaabta ummadaha halaagtay ummaddaanna waa waxa hadda halaagga ugu yimid oo dhibaatada u haysato shan waxaynu ka qaadanaynaa in lagu dhaarto alqasam dhaar in lagu dhaaran karo waxa weeye fi lumuuri alhaama wixii dadka la rabo in si fiican loo fahansiiyo inuu qofku dhaaran karo oo tusi karo inay arrintaani arrin xoog la tahay oo waxa weeye marnaba aan la ogolayn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa manqabatu lkubraa waxa weeye wanaagga uu lahaa usaama waayo qorayshoo dhan baa inta nebiga ku dhiiran weyday bay usaame usoo mareen sharafta uu lahaa bay ku tusaysaa marka usaama ibnu zayd suu nebigu u jeclaa iyo qaymuhuu ku lahaa nebiga agtiisa haddaba marka waxaan usoo gudbaynaa fawaa'idda haddaan ka soo gudubno bal khilaafka culummadu isku khilaafeen في جاحد العارية اختلاف العلماء في جاحد العارية qofka wax intuu amaahday hadhow inkiray oo diiday hal yuqdacu yadahu am laa ma la goynaa gacantiisa mise lama goynaayo marka labada masale yaynu seeken darmin saariqa in gacanta la goynaayo iyada hadal kuma jiro waa ijmaac mar hadduu saariq yahay shuruudii laga helay xoolo meel lagu xifdiyey uu xaday in gacanta laga jaraayo ka hadal kuma jiro laakiin wuxuu hadalku ka taagan yahay qofkaani qofkaan wixii kama xadin isii buu yidhi waxaan maanta waa kuu soo celinaa hadhow markuu uu la aamusay war alaabteeda isii kaama qaadan buu yidhahda waxba kuma hayo kaas maxkamadda haddii la keeno ay ku caddaato inuu alaabtaa qofkaa ka qaatay oo saa uu inkiray ma alaabtii un baa laga soo celinaa mise gacantaa la goynaa masaladaa culammada waa isku khilaafeen فذهب جمهور العلماء علماء سيو بدينهن ومنهم الأئمة الثلاثة وحكم ذا صدح ذا إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي أيا كم ذا إيه وحيرادين إلى أنه لا يقطع لما قوينايو كعنتيسا لما تشرايو قفكاس وهو رواية عن إمام أحمد سيدوك الإمام أحمد الرواية لقوريها كمدا وهو حوي الساس أيوه حوي الرواية وكله هاي وحانا أرنتها دورتي وحوي رقي حنابلة قيب كمدا أيها دورتي وهو حوي الخرقي إيو أبو الخطاب إيو وحوي أيها سيدا دورتي قيب حنابلة كمدا خلاصة وحوي أه xanafiyada iyo shaaficiyada iyo maalikiyada iyo qayb ka mid a xanaabilada waxay ku tageen qofka inaan gacantiisa la goynaynin jaahidka ah lama goynaya dhen gacantiisa oo si kalaa maxkamadda loo saaraya waay wa ajaabu waxayna ku jawaabeen oo axaadiis xadiidkaana xaggee geynaysaan markii la yidhi oo macnaa xadiidkaas ah inay naagtaasi ay wax intay qaadato inkiri jidhay waxay yidhaahdeen naagtan xadiidku ma sheegin in sababteeda loo gooyey jaxdigaa ee waxay ahayd gabadhaas waxba inkiri jidhay laakiin waxa loo gooyey waxay ahayd annahaa sariqa riwaayadda horay ku camal faleen waxay yidhahdeen riwaayadda horaa lagu camal falay laakiin riwaayaddan dambe waa iska sii caddayn lasii caddaynayo naagtaana inay ficilkaana samayn jidhay ha waxay yidhahdeen waxa sababta keenay in gacanta la jaro waa tuugada ay xadi jidhay ee ma aha waxa weeye inay caariyada ay inkirtay keliya gacanta looma jarin taas ayay waxa weeye yidhaahdeen halkaa markaa waxa uu leeyahay ha riwaayad sidoo kale imaamu axmedna saas oo kale ayay caddaynaysaa walihada alqowl marka qowlkaa ayaa waxa weeye culamo badan ku tageen sidoo kale isxaaq daahiriyada iyo waxa weeye maaragtay maya qaar baa waxay yidhaahdeen culammada kale qaarkood waxay ku tageen in gacanta la jaraayo taasna culamo badan baa ku tegey waxayna deliishadeen oo yidhaahdeen gacanta waxaa loo jarayaa waxa weeye wa bi hada alqowl qaala isxaaq wadaahiriya waintasara bihi ibnu xasam ayaa u gargaaray qowlkaa waxayna deliishadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid waxaa jira uu odhanaayo laa qadaca calaa khaa'in xadiidka dhammaystir buu lahaa waxaa warinaya abu daawuud arba sunanu arbaca iyo waxa imaamu axmed ibnu xibaan iyo waana xadiis saxiixa sheikh albani ku saxiixinayo saxiix aljaamic sakiirka shan kun iyo afar boqol iyo laba raqamkaa lafdigiisuna wuxuu ahaa laysa laysa cala almuntahibi almuntahib waxa weye waa qofka wixii dafa ama waxa weeye iyo mukhtaliska iyo iyo khaa'inka iyo qadci ma ahoo lama goynaayo oo waxa weeye iyaga lama jaraayo ayaa xadiidkaas odhanaya waana xadiis saxiixa iyo axaadiisa la macno ah ayay deliishadeen oo waxay yidhaahdeen qofkaasi wixii inkiray wuxuu la mid yahay qofka wixii khayaano ku qaatay wey khayaano ku qaatay laakiin culummada qaar kale ayaa waxa weeye ku tegey sidaa xadiidku daahirkiisa yahay aduu calaa kulli xaal qowlku wuxuu u badan yahay oo culummadu u badan yihiin in qofka jaahidka ah aan gacanta la goynaynin laakiin si kale oo la odhanaayo markaas albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar a liannahu walyamiinu calaa man ankar bay ku caddahay inuu qofka jaahidkaa wax inkirsan yahay mar hadduu marka wixii inkiray waxa weeye waxaa la odhanayaa waa inuu soo caddaysto oo waxa weeye qofkaana waa inu wixii caddaystaa hadduu caddaysto markaa oo markhaantiyaa la yimaado oo ku caddeeyo khalaas haddii kalena wuu dhaaranaya waa la dhaarinaya sidoo kale markaa culummadu waxay ku ijmaaceen ana alghaasib waalmukhtalis waalmuntahib waxa weeye qofka waxa booba ama dafa ama xoog ku qaata laa yuqdacuuna lama goynaayo iyaga iyaga qadci dushooda ma ah iyaga ciqaab kale iyo maxkamad kale iyo sidii tacziir iyo si kale looga qaada ma ahee taasi waa ijmaac inaan gacanta kuwaa laga jarayna waa kuwa boobka wax ku qaata laakiin waxa gacanta laga jarayo waa qofka qarsoodida ku qaata sababtay u kala duwan yihiinna waxay tahay qofkaan boobka wax ku qaadanaya dee waa la iska celinaya waa loo jeeda oo badanaa dadku way iska celinayaan amaa qofkaan qarsoodida wax ku qaadanaya lama garan karo wixii uu xadayaa waa dhibaato badan tahay baabka ku xiga waxa weeye baabu xaddi alkhamri xadka ay leedahay khamrigu horta khamri maxaa la yidhahdaa inaan fahana baa muhiima khamri waxaa la yidhaahdaa asalkeeda daboolkaa la yidhahdaa khamri alkhamru maa khamara alcaqla bay yidhaahdeen khamrigu waa wixii maskaxda daboola asalkiisa khamri waxaa la yidhahdaa ikhtimaar bay ka timid oo khimaarka meesha hadda dadku ka isticmaalaan waxa weeye khimaarku waa wixii la saaro oo lagu daboola madaxa ayaa khamr khimaar la yidhahdaa marka saddex macnaa luuqadda loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa marka ugu horraysa assitru wataqdiya waa daboolka wey oo waxa weeye alkhimaar ay dumarku isticmaalaan halkaasay ka timid marna waxaa loo isticmaalaa dhexgalka la isdhexgalo wixii isdhexgala marka xagga luuqadda saasaa loo is isticmaalaa marka saddexaadna waxaa loo isticmaalaa idraag wixii waxa gaara ayaa loo isticmaalaa ha calaa kulli xaal macnaha sharciga oo loo yaqaan waxa weeye alkhamru xagga sharciga tacriifta sharcigaa khamri waxaa loo yaqaanaa maa khamara alcaqla waa ismun likulli maa khamara alcaqla wax walba oo caqliga daboola marka maa khamara caqla ay caqliga daboola waqadaahu wax walba oo caqliga dooriya oo min alashribati markaa waxa weeye sharaab la caba ah ayaa la yidhahdaa khamri xadiidka nabiga calayhi salatu salaam baa caddeeyo nebigu wuxuu yidhi kullu muskirin khamrun wax walba oo maandooriye ah muskir waa maandooriye maskaxda wixii dooriya waa khamri wa kullu khamrin xaraam wax walba oo khamriyana waa xaaraam waka wa huwa muxaramun marka inuu xaaraam yahay waa ijmaac kitaabka waa ku sugnaaday sunnahana waa ku sugnaaday ijmaacna waaye kitaabka ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamr waalmaysir waalansaab waalaslaam rijzun min camali ashayطaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun ilaahay waxa uu ku sheegay aayadda ah khamrigiiba ugu hormariyey kamaarka maysarku waa turubka weeye la cayaaro oo lacagta lagu kala qaato ansaabtuna waxa weeye waa waxyaalihii sanamyadii ay isticmaali jireen aslaamtuna waa qoryihii ay waxa weeye ku samaysan jireen oo ay shirkiga iyo balada ku samayn jireen rijsun waa wax xun weeye najaaso ah oo min camali shaydaani camal shaydaani fajtanibuuhu ka dheeraadu yidhi alle lacallakum tuflixuun waka marka waa la xarimay tadaruj bay marka hore soo martay dhowr wakti bay soo martay markii ugu horreeyey waxaa la yihi salaada idinkoo tukanaya khamrigiga ka dheeraada walaa taqrabu salaata waantum sukaara ilaa aakhirka markii dambe la yidhi la fajtanibuhu ka dheeraada fahal antum muntahuun ay soo hartay waka sunnahana axaadiista soo socota iyo xadiidka nebigu uu yihi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam oo imaamu muslim uu warinayo ayaa u daliila inay xaaraam tahay ijmaacu lculamaana waa ku sugnaaday xikmada loo diidayna waxa weeye maadaama qofku caqligiisii uu waxa weeye doorsoomaayo ayaa taas ayaa loo diiday waalkhamru ummu lkhabaa'is wey ha wax walba oo xun hooyo waxa u ah khamriga sidaas daraaddeed ayaa shareecada islaamka lagu xaaraantinimeeyey oo aan la ogolayn xad bay marka leedahay oo waxa weeye qofkii cabba oo intuu derdero marka xukumkii ilaahay cabba xad baa laga oofiyaa baabkaani marka xadkeedu ka hadlaya alxadiid athalith walkhamsuun bacda halaathamiya saddex boqol iyo konton iyo saddex can anas ibni malikin radia allahu canhu waxa uu yidhi oo laga wariyey ana nabiya sala allahu alayhi waalih wasalam utiya ha utiya birajulin nin baa loo keenay qad shariba alkhamra khamri cabay faxaddahu waxa uu nebigu xadkiisii kaga oofiyey bijariidatin laan waxa weeye maaragtay jariidada waxa la yidhaha laanta geed laanta timirta oo geedka timirta laanta laga soo gooyaa la yidhahdaa jariida jariida ayaa la yidhahdaa laan buu qaatay naxwa arbaciin wax afartan jeer u dhow uu ku dhufto ha naxwa arbaciin marka utiya waxaa loo keenay birajuli nin baa loo keenay qad shariba alkhamra khamri cabay waa intii la xarimay kabacdi ayaa loo keenay fajalladahu waxa uu nebigu ku jeedlay oo ku garaacay fajalladahu wey waxa uu ku jeedlay bijariidatin laan timreed ayuu ku laanta geedka timirta ayuu ku garaacay naxwa arbaciina ay arbaciina mara qaala waxa uu yidhi wa facalahu abu bakr abu bakrna saasuu sameeyey oo markii loo keenay mid khamri cabay la geedahaas ku garaacay afartan jeer falamaa kaana cumar markii amiirulmu'miniin cumar uu ahaa ayaa waxaa dhacday dadkii markii meelo badan islaamkii gaaray oo faris iyo halkaa iyo ciraaq iyo la furtay dad badan oo gaaladii iyo wixii la dhaqmi jiray oo khamriga iska cabi jiray oo in badanna ay dadkii waxa weeye khamrigii ku dhiiradeen oo afartankii laamood waxa weeye dadkii ka joogsan waayeen oo iska fududaysteen ayaa markaas cumar dadkii la tashaday istishaara annaasa saxaabadiiba la tashaday oo iskugu keenay war maxaan samaynaa arrintaana joogsan weyday way badatay fa qaala cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf baa waxa uu yidhi akhafu lxuduud akhafu lxuduud xuduudda waxa ugu yar ee waa fii kitaab illah hamaanuun hamaanuuna jalda waa xadfu lqadfi wey qofka waxa weeye qofka zina ku sheega siddeetan baa ugu yar weliba riwaayadaha waxay qaar waxa uu yidhi cabdiraxmaan hadduu khamriga cabbo qofku ereye wuxuu ku hadlayaa baatila iftiraa buu sameeyaa dadkuu caayaa marka xaddulqadfi oo kale ha laga dhigo oo siddeetan ha la garaaco fa amara bihi cumar radia allahu canhu cumar waxa uu amray in xaddulkhamri laga dhigo siddeetan taas ayuu amray cumar bna khadaab radia allahu canhu marka masaladan oo kale ijmaac miyaa mise ijmaac ma aha bal waynu arkaynaa insha allahu tabaaraka watacaala laakiin xadiidka macnihiis waxau ka hadlayaa cumar bna nebiga calayhi salat salaam xilligiisii iyo xilligii abubakar qofka khamriga cabba afartan jeedalba lagu dhufan jiray afartan adigu ulaa la isaga garaaci jiray afartan baa lagu dhufan jiray ugu badnaan xilligii cumar markii dadkii ku dhiiradeenna saxaabadiibuu la tashaday inuu ka badiyo ayuu markaa ka badiyo wuxuu ka dhigay siddeetan maxaa laga faa'iidaha marka xadiidka hubuutu xaddi alkhamri inay sugan tahay xadka hubuut alxaddi fi alkhamri wa huwa madhab caamat alculamaa culammadu say u badan yihiinna waa madhabka ay qabaan oo saxiixa ah waxaan kaloo ka faa'idaynaa xilligii nebiga inuu ahaa arbaciina jalda iyo xilligii abuubakarna uu saa u raacay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa cumar ibna khadaab radia allahu canhu markuu la tashaday saxaabadii kabacdi markaa inuu ka dhigay thamaaniin nebiguna waa ina amray khulafaa raashidiin inaynu ku dayanno waxaynu kaloo ka faa'idaynaa alijtihaadu fi fi lmasaa'il masaa'ilka waxa weeye in lagu ijtihaadku ka furan yahay in lala tashado dadka culummada ah oo ehelka u ah oo cilmiga leh leanna cumar ibna khadaab iskama samayne waxa uu la tashaday saxaabadii cilmiga lahayd wa amaa wixii sanad leh oo daliil leh oo aan u baahnayn ijtihaad leanna culammadu waxay yidhahdaan usuuliyiintu la ijtihaada biwujuudi nas nas mar haddii la hayo nebigu hadduu odhan lahaa afartankaa lagama badin karo midna kuma ijtihaadeen waxaynu marka sheegaynaa wax yar oo khilaafka culammadu isku khilaafeen masaladan ma laga badin karaa xadd alkhamriga hal huwa hamaanuun hamaanuuna jalda ow arbacuun afartan miyaa mise waa siddeetan qaar culamadu waxay leeyihiin xadku waa afartan uu nebiga calayhi salaatu wassalaam afartanku u dejiye weeye wixii siddeetan lagu gaarsiiyana waa tacsiirwa oo waxa weeye hadday ula muuqato ninka imaamkaa inuu ka badiyo aan ka badin karaa haddaba bal sida lasugu khilaafay aynu aragno dahaba ala'ima imaamu axmed wa malik wa abu xaniifa wathawriy iyo waman tabicahum ciddii ku raacdayba waxay ku tageen ilaa ana alxadda hamaanuun inuu yahay siddeetan oo lagu raacayo cumar ibna khadaab waxayna deliishadeen oo yidhaahdeen ijmaacu saxaaba wey ha markuu cumar ibna khadaab la tashaday saxaabadii cabdiraxmaan ibnu cawfna uu yidhi ijcalhu waxa weeye biakhafi alxuduud ka dhig oo uu saa amray waa ijmaac bay yidhaahdeen waa ko halkaa marka waxaa ku tegay imaamu axmed iyo imaamu malik iyo abu xaniifa iyo culamo badan imaamu thawri iyo culamo badan baa ku tagtay waxay yidhaahdeen xadkaas cumar uu dejiyey baa lagu soconaya wa dahaba imaamu shaafici ilaa ana alxadda arbacuun xadku waxa weeye waa sidii sunnihii nebiga iyo waxa weeye sunnihii abubakar waa afartan buu yidhi waxaa ku raacay riwaayad uu leeyahay imaamu axmed ayaa la socota oo laba riwaayad buu imaamu axmed leeyahay oo waxa weeye ku raacay imaam shaafici sidoo kale culamo badan baa ku raacday oo waxa weeye saxaabada laftigeedii ayaa qaar ku raaceen abubakar waa tuu sameeyey oo waxa weeye uu sidaas uu sameeyey oo arrintaana waxaa doortay waxa weeye abubakar baa saa ugu raacay bay yidhahdeen sheikh ulislaam ibnu taymiya oo min alxanaabila ah iyo ibnu qayim aljawzi sheekh naasir asacdi iyaguna saasay doorteen oo waxay yidhahdeen xadku waa afartan waay bal aqwaasha kale oo culummada kalena aynu fiirino qaala sheikh alislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala waxa uu yidhi markuu arrintaa ka hadlayey isagoo ka soo naqlina fi kitaabkiisa alikhtiyaaraat la yidhahdo alfiqiya wuxuu yidhi wasaxiixu fi xaddi alkhamri sida saxiixaa xadka khamrigu waxa weeye oo ixda riwaayatayni ah oo waafaqsan limadhab shaafici waafaqsan imaam axmed riwaayadiisa waafaqsan madhabka imaam shaafici wagayruhu ama ziyaada wa ana ziyaadata cala alarbaciin haddii afartan laga badiyo ilaa siddeetan la gaarsiiyo laysat waajiba waajib ma aha cala alidlaaq waajib ma aha bal yarjicu fiihaa ilaa ijtihaadi alimaam marka halkaa wuxuu inoogu khulaaseynayaa uu leeyahay sheekh islam ibnu taymiya xadka uu nebigu u dejiyey waa afartan afartankaasaa marka lagu soconayaa laakiin ma laga badin karaa haa waa laga badin karaa laakiin waa masala ijtihaadiya imaamka markaa ka badinaya sidaa cumarba uu arkay inuu ka badiyo ilaa af ilaa siddeetan waa la gaarsiin karaa laakiin waa ijtihaad hadduu u arko madaxweynuhu markaa in afartankii laga badiyo sidaa cumar uga badiyey wuu ka badin karaa oo waxa weeye wixii uu isleeyahay qofkaani wuu ku joogsan karaa oo zajriya ayuu ku samayn karaa laakiin xadka khamrigu leeyahay waxa weeye waa afartan qaala ibnu qudaama fi lmuqni waxa uu yidhi walaa yancaqidu lijmaac waatay yidhahdeen culammadii hore ijmaac bay saxaabadii ijmaac ma aha sababtu waxa weeye wuxuu yidhi walaa yancaqidu alijmaac calaa ma khaalafa ficla nabiy sala allahu alayh waali wasalam wa abi bakr wuxuu yidhi ijmaac ma noqon karto leanno sababtu waxa weye arrintaani waxay khilaafsan tahay lagu ijmaacayo sunnihii nebigay khilaaftay marka maadaama nebigii afartan uu jeldiyey abuubakarna afartan jeldiyey lama odhan karo waxaa lagu ijmaacay bikhilaafi nas oo waxa weeye lagama badin ijmaac lama odhan karo hadda qofkii maanta yidhahda anigu afartan baan jeldinayaa waa u bannaan tahay calaa kulli xaal khulaasadu waxa weeye afartan weeye xadka shaaribku khamriga qofka caba waa afartan ayaa lagu dhufanayaa laakiin imaamka markaas xukumka haya waxaa u bannaan ijtihaad inuu ka badin karaa afartan hadduu markaa afartan ka badiyo ilaa siddeetan uu gaarsiiyo way u bannaan tahay oo waxa weeye waa loo ogoli mas'alo kale oo culummadu isku khilaafeen waxa weeye markay culummadu horta kow waxay isku ijmaaceen culummadu qofka shaaribka ah haddii uu sarqaamo wuxuu doonaa ku sarqaamee in xadkii laga oofinaayo wuxuu doonaa ku sarqaamo laakiin in xadkii laga oofinaayo oo la garaacaayo ayay taasay ku ijmaaceen laakiin waxyaalaha la cabbaayo waxay doonaan baa u kala duwaanaana mar hadduu ku sarqaamo in lagu garaacaayo waxay laakiin isku khilaafeen hadduuna sarqaamin ka warran hadduuna sarqaamin oo ninkii wuxuu cabbay xoogaa yaroo khamriya mana sarqaamin maxaa lagu samaynaya dahaba jamaahiiru alculamaa culummadu waxay ku tageen salafkii iyo khalafkuba say u badan yihiin wax walba oo waxay yidhaahdeen annamaa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam wixii badan qofku markuu cabo hadduu sarqaami lahaa wax yar hadduu ka cabana waa xaaraam oo xadkii waa laga oofinayaa waa waa lagu fulinayaa leannahu sababtu maxay tahay waxa weeye maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam wixii wax badan markii laga cabo ay sarqaamin lahaa qofka wax yar hadduu ka cabana xaaraam wey qawlkaa waxaa laga wariyey saxaabo badan cumar bn khadaab cali bn abi aalib cabdullahi bni mascuud cabdullaahi bni cumar waxa weeye abu hurayra sacd bn abi waqaas aad saxaabo u badan iyo taabiciinba iyo a'imaba saasay ku tageen oo waxa weeye waa madhabka uu ku tegay cadaa waxaa ku tegay mujaahid taawuus waxa weye walqaasim kulli wa huwa madhab ala'ima athalaatha waa saddexdee imaamu axmed washaafici wa malik iyo ciddii raacdayba waxay ku tageen in waxa weeye laga oofinayo qofkaa marka la isku khilaafay oo aan wadno waxa weeye wax yar oo khamriyuu cabbay kuma sarqaamin khamrigaa wuxuu doona ha noqdo wax lagu sarqaamuu cabbay kuma sarqaamin ama xashiish buu cabbay ama khamri buu cabbay mana ku sarqaamin waa laga oofinayaa bay dhaheen xadkii waxaa khilaafay arrintaas abu xaniifa ayaa khilaafay xanafiyadaa khilaaftay oo waxay yidhaahdeen wixii aan lagu sarqaamin ahlu kuufa oo dhan baa khilaafay oo waxay yidhaahdeen ashribada aan lagu sarqaamaynin oo wixii aan lagu sarqaamin waxa weeye qofkii lagama oofinaayo wa amaa ahlu kuufa fa yarawna waxay arkaan ana alashribata almuskira inay tahay oo min gayri casiiri alcinab ah laa tuxaddu shaaribaha arrin khatara weeye maa lam yusgir inta uunan sarqaamin waxay yidhahdeen qofka culummadii horta waxay ijmaacii ku raaceen ee culummadii hore waxay ku raaceen waxay yidhahdeen xanafiyadu ahlukuufa oo ahlura'yigaa la yidhahdaa waxay yidhahdeen wax alla wixii lagu sarqaamo horta qofka hadduu sarqaamo waa khamri oo waa laga xadaynaya hadduuna sarqaamin bay dhaheen waxa uu cabayna aynan ahayn casiirka cinabka laga sameeyo oo waxay yidhahdeen khamriga cinabkaa laga samayn jiray marka wixii cinab laga sameeyo hadduu kabado waa ama ha sarqaamo ayuu sarqaamin waa khamri bay dhaheen amaa wixii kale oo qamadiga iyo xataa laga samayn jiray casiirka noocaasa waa nebiidka iyo waxyaalaha ay baneeyeen taa waxay yidhahdeen qofku hadduuna ku sarqaamin lagama oofinaya xadkii qawlkaana waa qowl daciifa oo waxa weeye aan sugnayn adillo badan buuna ka hor imaanayaa khada'ana wuxuu kaga dhacay waxay yidhaahdeen khamriga sidiisa waxaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen wixii cinabka laga sameeyo laakiin arrintaasi culummadu waa ku radiyeen oo waxay u daliishadeen laba arrimoodoo xadiidkaas odhanaya maa askara kahiiruhu fa qaliiluhu xaraam horta waa xadiid caama oo wax walba soo gelaya waana xadiid saxiixa waxay kaloo yidhaahdeen culummada luuqadda sida cumar ibn khadaab uu yidhi radia allahu canhu waxa uu yidhi markuu taxriimu lkhal khamri ka hadlayay wuxuu yidhi nazala taxriimu lkhamri waxaa soo degay oo kitaabka ilaahay ku soo degay taxriimu lkhamriga wa hiya min alcinabi cinabka waa laga samaysan jiray waatamri tamarta timirta waa laga samayn jiray waalcasal malabka waa laga samayn jiray waalxinda xindada waa laga samayn jiray waashaciir shaciirta waa laga samayn jiray wuxuu yidhi markaa waalkhamru maa khamara alcaqla muttafaqun caleyh bukhaari muslim baa werinaya haddaba marka qowlkaasay khilaafsan yihiin oo waxa weeye khamri waxaa la yidhaahdaa wixii caqliga daboola ee waxa weeye ma aha in la odhanaayo wixii aan khamri waxaa la yidhahdaa wixii cinab laga sameeyo keliya waa qowl daciifa in qowlkaas la qaato sidaas daraaddeed marka xagga luuqadda iyo xagga adilada kulli way khilaafsan yihiin sidaas daraaddeed wax walba oo qofka maanduuriye ah wax alla wixii maanduuriye ah oo maskaxda duuriya halka mar oo la kabado iyo in laga dhergo waa isku mid waana laga oofinayaa qofka xadkii hadduu qofku xalaashadana waaba khatar inuu ku gaaloobo marka culammado dhanna saasay u radiyeen oo aad iyo aad u radiyeenoo waxay leeyihiin culammadoo dhan saxaabadu markuu khamri soo degay maba ay kala saarinba waayo waxay u yiqiineen caadi alkhamru maa khamara alcaql allah wixii caqliga duuriya inuu khamri yahay walciyaadu billah halkaasaa ka garanaysaa marka waxyaalahan maanta jaadka iyo tubaakada iyo sigaarka iyo qurunka la cunayo oo waxa weeye wada qofkii kharibayo maskaxda duurinaya inayna wax fiican ahayn halkaas ayaa laga garanaya baabu tacziir tacziirtu waxa weeye waa ciqaab cuquubo aan xad lahayn baa tacziirta la yidhaahdaa xad male marka marka atacziir waxa weeye waa ciqaabtaa wey asalkeeda waxa weeye waa almancu bay ka timid wax la manciyey anaan qofkiibaa waxaa loo diidayaa waxbaa lagu ciqaabaya masalan magaaladan oo kale ka bax baa laleeyahay sanad ma soo geli karid waa ciqaabo sharciguna waxa weeye tacziirtu waa ata'diib waa in la edbiyo calaa dembin dembi baa lagu edbinaya uu qofkii galay laakiin laa xadda lahu walaa kafaara xad iyo kafaara toonna uusan dembigaasi lahayn waxay culamadu marka u isticmaalaan oo yidhaahdeen ku matelaan kalistimaaci min almar'ati bima kalistimtaaci ha kalistimtaaci min almar'a bima duna alfarj anaa ninkii naag buu taataabtay oo waxa weye ku iska taataabtay laakiin ma jimaacin taasoo kale dee xadkii zinada lagama oofin karo laakiin waa xaaraan bu ku dhacay xaaraan ayuu ku dhacay iyo sariqa xooluhu xaday bay yidhahdeen shuruudihii aan laga helin ama qadfi buu ku tuuray qof bigayri zina iyo wixii lamidaba calaa kulli xaal tacsiirtu waa ma wixii qofkaasi lagu qoonsado laakiin aan xad sharcigu u dejiyey aan lahayn xukumkeeda iyo sida ay tahayna axaadiista inoo caddaynayso alxadiidu alraabic walkhamsuun bacda talaatimiya saddex boqol iyo konton iyo afar can abi burdata waxa uu yidhi ha can abi burda hani ibnu nayaar ayaa waxa uu yidhi ha ibnu nayaar albalwiy waa meesha loo qabiilkiisa iyo wey alansaari ayaa waxau yihi radia allahu canhu waxau yihi annahu samica rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay buu ka maqlay yaquulu odhanaya laa yujladu lama jeedlo fawqa wax ka sarreeya casharati casharati aswaaqin toban jeedal wax ka badan laguma dhufto qof ilaa fii xaddin min xuduud illah ilaa xad ilaahay uu jideeyey mooye marka laa yujladu lama jeedlo oo laguma dhufto qofkii fawqa casharati aswaatin waxa weeye toban jeedal wax ka badan ilaa fii xaddin min xuduud illah xad ilaahay jideeyey mooye sida khamrigii iyo wixii la mida mooye marka xadiidkan waxa uu caddaynayaa toban jeedal ka badan inaan qofka tacsiir ahaan lagu dhufan karin maalan imaamkii hadday u muuqato qofkan inuu garaaco oo waxa weeye intuu khalad sameeyey uu qofkan edbinaayo ama se culamadu xeran qofku hadduu masalan ilmihiisii oo kale edbinaayo ama xaaskiisii iyo wax la mid a toban jeedal ka badan kuma dhufan karo waka sababtu waxa weeye qofkaani xad ma gelin oo waxa weeye xad laga oofinaayo ma una gelin laakiin dembi buu la yihin marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa xuduudda ilaahay uu jideeyey iyaga sidii ilaahay u jideeyey baa lagu fulinaya laakiin wixii xad mucayana aan lahayn oo ta'diib ah dembi uu galay edabxumo uu sameeyey haddii qofkii mas-uulka ahaa ama qofkii madaxdaa uu arko qofkan in la garaaco toban jeedal iyo wixii ka yar buu ku dhufan karaa kama badin karo toban jeedal kama uu badin karo waka laakiin culamadu waxay isku khilaafeen muraadka loole loo jeedo ilaa fi xaddi min xuduud illah maxaa loo jeedaa waa iska caddaaya xadiidka oo waxaa loo jeedaa muraadku waa cad yahay oo waxa weeye dee xuduuddii ilaahay oo uu ilaahay qararay sida waxa weeye shurbulkhamri zinadii qadfigii waxa weeye ilaahay qararay oo kitaabka ku caddeeyey ama nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sunnaha ku caddeeyey taa un baa loo jeedaa xuduudda ilaahay kuwaasaa la yidhahdaa amaa wixii ka yaroo ta'diib ah oo kale markaa waxa weeye oo imaamku ku ijtihaadayo madaxweynuhu ku ijtihaadayo ugu badnaan waxa uu ku dhufan karaa tobanka kama badin karo hadduu tobanka badiyo markaa dee waa dulmi iyo waxa weeye dembi uu ku dhacayaa sababtu waxa weeye nebigu waa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam inaan intaas laga badin karin marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka sidaas nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa loogu soconayaa mana laga badinaayo sababtu waxa weeye xad meeshii ka imaanaya ma jire waa iska edbin wa marka wixii edbinana waxa weeye sidaa nebigu u yiri unbaa lagu soconayaa halka ayuu ku egyahay kitaab alxuduud in sha allahu tabaraka watacaala kitaab alaymaani wannuduur baana ku xigi doonaa wallahu aclam wabillahi tawfiiq